إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo uu sargaal ku jiro ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku faahfaahisay khasaaraha ka dhashay camaliyadna furnimo ah oo dhowaan ka dhacday duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirro muujinaya dadka deegaanka tardo oo si diiran u soo dhoweynaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab burcad hubaysan ayaa wiil dhallinyaro ah dhaawac ugu geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada caasimadda ah ee muqdisho dagaal khasaare dhaliyey oo u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland iyo maleeshiyaad ka soo horjeeda ayaa ka dhacay gobolka sanaag horumar ballaaran ayaa ka jira deegaanka jawaari ee hoostaga degmada saakoowe walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaas oo dhowaan booqasho ku tegay wariye ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ugu yaraan laba-iyo toban qof ayaa lagu dilay duqaymo yuhuuddu ka filisay bariga dalka lubnaan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa kow iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan lix iyo tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo uu sarkaal ku jiro ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday magaalada caasimada ah ee muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa halka loo yaqaano baar haydhaafin ee deegaanka weydow ee duulaadka magaalada muqdisho qaraxa ayaa si gaara loola beegsaday ciidamo qaabilsan waxaa loogu yeero diiwaangelinta doorashooyinka ah ee ay dadka ku qasbayso dowladda federaalka ugu yaraan saddex ka mid ah ciidamadii qarax lala beegsaday ayaana halkaa ku naf waayey kuwaas oo ku jiro taliyihii ciidamadaas kaas oo lagu magacaabi jiray ismaaciil carab sidoo kale shan kale oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ayaa qaraxaas ku dhaawacmay dhanka gobolka bayna xalay ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa waxay ku qaadeen xare askarta ciidamada ethoobiya kaga sugan yihiin degmada dinsoor welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu laegyahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku faahfaahisay khasaaraha ka dhashay camaliyadna furnimo ah oo dhowaan ka dhacda duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan mu'asasada alkataib oo baahisay sawirro muujinaya dadka deegaanka tardo oo si diiran u soo dhoweeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka warramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli war-saxaafadeed uu ku saxiixan yahay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weerar nafurnimo ah oo dhowaan duleedka degmada afgooye lagula beegsaday kolonyo ciidamo shisheeye iyo askarta dowladda federaalka war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay kolonyada ciidamada cadowga islaamka ah waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawac tirada hordhaca ah ee aan xaqiijinay waa bakhtiga labaatan askari oo ka tirsan saliibiyiinta yuganda ah iyo dhaawaca afartan iyo saddex kale kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil toban ka mid ah saliibiyiintaas dhaawacyadooda aad ayay u daran yihiin sidoo kale waxaa halkaasi ku bakhtiyey sagaal ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhilifyada u ah saliibiyiinta sideed kalena waa dhaawac ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale mu-asasada al-kataa'ib ayaa faafisay sawiro muujinaya soo dhoweynta ballaaran ee dadka reer tarado u sameeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaankaas sawirada ayaa muujinayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka shacabka ah oo isdhexmaraya iyadoona dhaqdhaqaaqa ganacsi ee deegaankaasi uu yahay mid furan waxaana dadweynaha kelimado ujeedinaya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawiradan ayaa aada ugu faafay baraha bulshada waxayna muujinayaan isbeddelka uu kusii tallaabsanayo dagaalka in muddo ah ka socda bariga gobolka hiiraan burcad hubaysan ayaa wiil dhallinyaro ah dhaawac ugu geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhacay fal amni darro ah kaas oo ay geysteen burcad hubaysan oo bar tilmaamaysadii wiil dhallinyaro ah goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxda burcad ah ay isku dayeen in ay dhacaan taleefoonka gacanta u watay wiilka hase yeeshee muran kooban ayaa dhex maray labada dhinac taas oo sababtay in burcadda ay rasaas ku furaan wiilka islamarkaana ay dhaawacaan wiilka la dhaawacay ayaa lagu magacaabaa saalim wuxuuna hadda ku jiraa isbitaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan falalka burcadnimo ee kusoo noqnoqday magaalada beledweyne ayaa qayb ka ah xaaladda amni xumo ee ka jirta magaaladaasi waxaana isa soo taraya oo sii kordhaya dhibaatooyinka ay geysanayaan burcad hubaysan iyo ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo si bareer ah u dhibaateeya shacabka iyagoo mararka qaar u geysta dhac dhaawac iyo dil toos ah dhowaan ayay ahayd markii isla magaalada beledweyne lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysanayay mootobajaaj waxaana dilkiisa fuliyey kooxo burcad ah oo ilaa iyo hadda aanan la qabanin bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ku dhiban maamulka la baxay hirshabeelle iyo ciidamada dowladda federaalka iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada caasimadda ah ee muqdisho tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda tarabuush ee degmada wadajir ka dhacay iska hor imaad culus oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkan ku dhintay afar askari oo ka kala tirsan labada dhinac waxaana uu dagaalku yimid kadib markii askar ka tirsan ciidanka loo yaqaano boliis militario ay weerar ku qaadeen ciidamo kale oo ku sugnaa xaafadda ciidamada weerarka soo qaday ayaa ku socday amar ka soo baxay dowladda federaalka islamarkaana watay gaadiidka cagafta ayaa waxa ay doonayeen inay burburiyaan guryo ku yaala xaafadda mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda uu dagaalku ka dhacay ayaa waxa uu xilligii dagaalku dhacay warbaahinta u sheegay in dagaalku uu socday muddo saacad ah uu geystay khasaare nafeed dhowl la duminaayo ayay isku qabsadeen madan maanta khasaare dhimashadii dhaawac intaba waa jiraa annigana waxaa ahay nin shacab degan oo deegaanka ah xaafadda tarbuus degmada wadajir
dirirtan cusub ee dhexmartay ciidamada dowladda federaalka ayaa kusoo aadaysa xili muddooyinka u dambeeyey ee kordhaan dagaalada dhexdooda ah kuwaas oo ay isku gaarsiiyeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac koldhow ayay ahayd markay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay ku dagaalameen isla magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeynley halkaas oo ay iskaga dileen laba askari dagaal khasaare dhaliyey oo u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland iyo maleeshiyaad ka soo horjeeda ayaa ka dhacay gobolka sanaag farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya waxaa maalintii shalay gobolka sanaag ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni iyo maleeshiyo ka soo horjeeda dagaalka ayaa ka dhacay magaalada dahar ee gobolkaas waxaana kolkii hore halkaasi weeraray ciidanka maamulka la baxay puntland intii uu dagaalku socday waxay dhinacyada iska soo horjeeda isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ma caddaha khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan balse goobjoogayaal ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen mid ka mid ah dadka ku nool magaalada oo ay rasaastu ka agdhacaysay xilliga uu dagaalku socday ayaana warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu jiro dagaal culus baa socda walaal xabad xoogaa dhacaysa codkaaga xitaa si fiican uma maqlo dagaalkaasi hadda saacadii bar waa socdaa ma garat wuxuuna u dhexeeyaa ciidamo puntland ah oo waxa weeye magaalada iyagu weer soo qaaday oo soo galay iyo maleysia oo taageeraysay waxa weeye barnaamijyada socday muddaatan oo waxa weeye gobollada sool iyo sanaaga taageeraysay oo magaalada joogta waxa weeye hub iyo ciidan iyo technical ahayd buu u dhexeeyaa dagaalku ma garat dagaalka khasaarihiisa weli ma hayno dhimasho iyo dhaawac waa la sheegayaa laakiin inagu de maadaama dagaalkii socdo oo waxa weeye tirakoob saxa lama hayo laakiin khasaare badan buu leeyahay hub nooc walba leh yar yar iyo waaweyn bale baa laisu adeegsanayaa saacadii barka dagaalku magaaladu de magaalo iska yaro degmo ah oo kooban aad buu u saameeyey duhur casar markii la tukaday salaadii casar uu dagaalku bilowday dadkii de waxa weeye raggaa dagaalamaya ma ahee dadkii waa gabanayaayo guryahay ku jiraan marka de khasaare kolley waa jiraa laakiin markii dagaalku joogsadaa khasaaraha laga war heli karaa walaal ma garan dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo waayihii u dambeeyey ay gobolku ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen labada dhinac wuxuuna salka ku hayaa khilaaf u dhexeeya maamulada la baxay puntland iyo s s c khaatuum oo isku haya lahaanshiyaha iyo maamulidda gobolka sanaag iyadoo dhinaca kale dowladda federaalka lagu eedeynayo inay qayb ka tahay horinta colaadan ka taagan mandiqadda oo ay gadaal ka riixayso maamulka isku magacaabay s s c oo ay u aragto inuu yahay mid ka shaqaynaya danaha gaarka ah ee ay villa soomaaliya ka leedahay gobolka horumar ballaaran ayaa ka jira deegaanka jawaariya ee hoostaga degmada saakow ee walayada islaamiga ah jubbada dhexe halkaas oo dhowaan booqasho ku tegay wariye ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan cabdalla mukhtaar ayaa u kuurgalay xaaladda deegaanka warbixintan ayuuna ka diyaariyey
قد أنعم المنان ذو الرحمات بضيفها أطلا habeennimo khamiis ah taariikhda hijriyadana ee ku beegnayd kowda muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddobada hijriyada abbaara saacadu markay ahayd toddobada ama hal saac oo fiidnimo ayaa waxaan ka ambabaxay degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe waxaana safar shaqo aan u aaday deegaanka jawaaray oo u dhow magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe والسعد غادق من شذا اللذات غيم على socod iyo safar kadib waxaan gaarnay halkii uu hadaf ku ahaa waana jawaaray oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada saakow markaad gudaha u gasho magaalada waxay dhaayaha u qabanayaan dhismooyin dhaadheer oo dhowaan la dhisay dhaldhalaal iyo quruxna ka muuqato deegaanka ayaa ah mid horumar iyo hanaqaad dhan weliba ah ku tallaabsanaya sida waxbarashada ganacsiga tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha فسما بنا حلم وفاقت همة هما السحاب marka laga yimaado marxaladda maanta ay ku sugan tahay magaalada jawaaray waxa ay soo martay xaalado kala gedisan tan iyo kun sideed boqol soddon iyo lixdii ilaa maanta oo ay hoos harsanayso xukunka shareecada islaamka haddaba waxaa si kooban arrimahaasi inooga warbixinaya macalin qalbi oo ka mid ah odayaasha deegaanka xogagaalna u ah maraaxiishii uu martigeliyey deegaankan magacayga waxaa layihahdaa maxamed cabdisalaan cabdi oo ku magac dheer macalin qalbi waxaan ku noolahay deegaanka jawaarey deegaanka jawaarey waa deegaan jameeca oo ahaan jiray waxaana lasoo degay kun sideed boqol soddon iyo lixdii ayaa lasoo degay jawaarey jawaarey waa magaalo weyn oo jameecadan hoos imaanayso saddex jameeca ayaa jirtay jameeca booshaal jameeca jawaarey iyo jameeca gaaguure jawaarey waxaa hoos imaanaysay afartan iyo sideed tuulo oo main important ah oo muhiima ay hoos imaanaysay waa magaalo markin oo qadiim ah intaasoo sana la soo deganayay diintaa loo soo doonan jiray ee, ganacsigaa loo soo doonan jiray wax kasta oo loo baahan yaha loo soo doonan jiray magaalada waxay leedahay magaalo suuq weyn bay leedahay suuqaas oo maarkinoo la keeno ugu yaraan boqol neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah afar boqol shan boqol oo lo ah digaagaa la keenaa dameeraa la keenaa meel kastaa laysaga imaadaa ilaa iyo sanag leh ilaa iyo diinsoor ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xamar meelaan ganacsigeeda ka imaanayn ma ay jirto marka magaalada jawaaley magaalo dhismayso hadda way dhismaysaa magaaladii magaaladii ninkii soo galo wuxuu arkaya sarooyin baa ku dhisan habeenkii leerarkeeda shidan oo ganacsigeeda heer sare eh waa lagu shaqaynayaa waa magaalo qadiim eh dagaallo badanaa soo maray dagaaladii waa la xaliyay wax dagaali hadda kama jiraan xaaladda maanta ay ku suganta alxamdulilah ilaahay wuxuu noogu nimceeyey nicmatulislaam nicmatuliimaan iyo nicmatulamni magaalada bannaankeeda habeenkii haddii aad seexato adoo boqol milyan lacag ay wato subaxdii meeshaad ugu imaanaysaa wax isdilaya ma leh wax waxdhacay ma leh shacairtii magaalada waxaa ka muuqa shacairtii imiyada ka muuqato aadaanka hadduu dhaco wax dukaano furan ma leh wax isdagaalaya ma leh wax rabshae ma leh magaalada nabadgelyada boqolkii boqol waay
نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى kadib warbixinta uu na siiyey macalin qalbi waxaan u dhaqaaqnay gudaha magaalada si aan wax uga soo ogaanno suuqa iyo sida wax loogu kala iibsanayo anigoo si gaar ah u booqday suuq weyn oo lagu iibiyo xoolo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin geela ariga iyo lo-da iyadoo xitaa aan ka marnayn digaaga waxaana jebiga suuqa uu ahaa sida tan
صدن إيش مليون باسة تعال صدن إلح مليون باسة ده صدن إلح مليون باسة سافر ده وخا
intaasi kadib waxaan la kulmay mid ka mid ah dalaalayda muddada dheer kusoo shaqaynayay suuqa waxaana uu iiga warbixiyey qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha noocyadooda kala duwan ee geela ariga iyo lo-da isagoona ii sheegay inay suuqa ku haystaan amni iyo kala dambeyn dhammaystiran bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ciise xasan yuusuf waxaan joogaa suuq weyn jawaarey khaasatan haddana bannada amniga annaga waa fiican yahay ilaahay nabad buu na siiyey waan gartay bal maanta suuqa weyn oo waxaad joogtaa ee xoolaha ka waran sidee dadku wax ugu iibsanayaan suuqu waa fiican yahay loc baa la keenaa geel baa la keenaa ari baa la keenaa digaag baa la keenaa ilaahay wuu ku rooyin dameeraa la keenaa xoolo nool wixiiba afar lugaad leh macal digaag ugu yari waa la keenaa beec mushtarka joogana sidiisaba yacni boqolkiiba boqol way suuqa si fiican baa wax loo kala iibsadaa wax dhib loo hadda ka jira male nabadgelyo wuu haystaa barwaaqa soorankaan ku jirnaa waayahay si fiican hadda waxaa ii muuqanaya geel lo iyo ariba sidee loo kala iibiyaa marka geele dad baa iibsada beec mushtar baa u yimaada ariga beec mushtar baa u yimaada gaar ahaaneed lo'da beec mushtar gaar ahaaneed buu u yimaadaa lo'da halkaa laga gado waxay tagtaa gaarisa nin walba wixii doonu waa iibsanaya wax dhib e kama jiraan qadaadur kale kama jiro waan ku faraxsanahay annagana aad iyo aad boqolkiiba boqol baan u faraxsanahay arigana sidaas oo midka bariimaga saddex malyan ishan boqol afar malyan kan suguntada waxaa weeye laba malyan ishan boqol laba malyan intaasaa la siistaa intii aan ku sugnaa suuqa waxaan sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah ganacsato ka shaqaysata geela kuwaasoo ii sheegay inay geela u iibgeeyaan magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
maqaaqay madmanuuro may ka mid aha ganacsatada suuqala kugaladaas oo deegaankana ku tirsan oo horta lijarka oo kale tuma isagaal tuma isiyeed gaalga waa dhiglada ah tuma isiyeed tuma itodoba taqriiban tuma ishaan hoosiid geel hadda markaad gadataan tee u iibgeysaan adinka xamar khasaari layin faa'iidi layin mayl ku yaaba in baasa faylo kan faacas geelka qanaaciyaas lagu faa'iido in khasaaro oo maarna neefka dhimashin lagu reeba neefku oo noolo xay ee in lama boqol doolar boqol konton doolar taqriiban marmar saddex boqol doolar use oo ramanyi mase anigu wadadoo la gadada anigu waa ku dhimada kawaan haalan gada
أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب markana waxaan u dhaqaaqnay dhanka beeraha si aan u soo indhe-indheeyo dalagyada kala duwan ee ku yaala iyo barwaaqada ka jirta halkaasi intaad u socotid beeraha waxaad waddada kula kulmaysaa dadyow u shaqo tegaya kuwaasoo wujuuhdooda laga dareemayo farxad aad u ballaaran maadaama muddooyinkii dambe ay beeraha saameeyeen abaaro isdabajoog ah balse hadda ayaa ah kuwo indhaha ku doogsanaya oo markaad meel fog ka joogtid ay araggaagu soo qabanayaan doog cagaaran iyo dalagyo kala duwan waxaan soconnaba waxaan soo gaarnay beeraha oo ku yaala duleedka magaalada waxaana ii suuro gashay inaan fursad u helo qaar ka mid ah beeralayda si aan wax uga weydiiyo beeraha iyo wax-soo saarkooda iyagoona iiga waramay beeraha iyo barwaaqada ay ku haystaan tilmaamayana intani ay tahay nicmad uu allah ku galladay oo aan ahayn mid ay keeneen hay-ado shisheeye iyo qaramada midoobay intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaaga caamir naasir xasan caamir haye xaggeed joogtaa jawaarey waayahay n waxaad joogtaa jawaarey gaar ahaan intee beero rog waayahay n beeraha maanta ka waran yacni maraaxisha ay soo mareen iyo xaaladda hadda ay taagan yihiin sidee waaye abaar badan ha marna alxamdulilah ilaahay ninka gargaari caaran wiin barwaaqo ayaa ilaahay haddana siiy alxamdulilah intii ha marnay dhibaato badanta abaaro badan ha marnay laakiin alxamdulilah sanadkun ilaahay ninka abaalgudi caaran barwaaqo ayaa ilaahayna siiyey nin kasta oo waliisu abuuray ninka sisan abuurday ninka moorday abuurday ninka gelley abuurday alxamdulilah ilaahay naharaysiisa halni barwaaqo beero caaran zaa'id ah waaye saasa ilahay inka maxadayaan waayahay si gaara adiga roobkan beertaada dalag noocee ah ayaad ku abuurtay ana lama beerooda beerto kora jirta tan dhatuu tan dhatees iyo dhan dhammaantee sisungu tan korona moorday iyo geley iyo sisin iyo anshargooy iyona alxamdulilah iyona caaran waaye haa
waxaa jira dad aaminsan in aan beeraha wax soo saar lahayn oo qaarkood xitaa waddankii isaga tegaya dadkaasi maxaad kula talin lahayd oo aad ugu baaqi lahayd dadkaas maanka baaqee horta baniaadanka gacan baniaadan in gacanta hoos hoorsato mafaylan dadka walaalaha eh iniga wadanadii wax ka nagadan dhulka istaabadan allihii uumi iyo aabudan aaminaan
قدير إنه الله قدير إنه الله
guud ahaan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iyo mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada iyadoona dadka ku dhaqan walayaadka si isku mid ah u tilmaamaya inay ku faraxsan yihiin nidaamka maamul ee ka jira walayaadka islaamiga ah kaasoo ay sheegayaan inay ku heleen amni cadaalad iyo badbaadada cirdiga sharafta iyo dhiigga ummadda waxaana taa cagsigeeda ah goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalk ay bulshada ku dhaqan ku dhaliilayaan amni darro baahsan iyo cadaalad la-aan sababtay dilal bareer ah oo ay askarta ka amar qaata xasan sheekh u geystaan dadka rayidka ah dhinaca kalena halkaasi ku dhex dagaalamaan beelo soomaaliyeed oo walaalo ah iyadoona dirirta qabaa-ilada lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan shisheeyaha iyo dowladda uu hoggaanka u hayo xasan garguurte
يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa lagu dilay duqeymo ee yuhuuddu ka fulisay bariga dalka lubnaan ciidamada yuhuudda ayaa duqeymo culus ka geystay bariga dalka lubnaan halkaasoo lagu dilay ugu yaraan laba iyo toban qof oo ay ku jiraan dad rayid ah iyo xubno ka tirsan ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah wararka laga helay deegaanka waadi facraa ee ku yaala bariga dalka lubnaan ayaa sheegaya in duqeymaha ay si gaara u beegsadeen xere ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah oo ka soo jeeda dalka suuriya waxaana la xaqiijiyey in toddoba ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen dad suuriyaan ah halka shanta kalena ay ahaayeen xubno ka tirsan ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah warbaahinta gudaha dalka lubnaan oo soo xiganaysa hilo abni ayaa sheegtay in weerarkan uu yahay midkii ugu khasaaraha badnaa tan iyo markii la gaaray heshiiskii xabad joojinta bishii nofembar ee sanadkii hore kaas oo u dhexeeyey ururka isku magacaabay xisbullah iyo sidoo kale maamulka yuhuudda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta